faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsomo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon siyaasiyiin horey xil uga soo qabtay soomaaliya oo madaxweyne farmaajo ugu baaqay in uu si sharaf leh isku casilo maadaama dowladdiisu ay ku fashilantay sugidda ammaanka dalka faah-faahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dab geystay burbur hantiyadeed oo saaka ka kacay bartamaha degmada guraceel ee gobolkani galgaduud shirka madaxda jaamacadda carabta oo maanta ka furmaya tunuusiya iyo wasiir cawad oo ku matalaya madaxweyne farmaajo xukuumadda jabuuti oo markii ugu horreysay si faah-faahsan uga hadashay heshiiska ay la gashay shirkadda d b wol golaha wakiilada puntland oo maanta ansixiyey miisaaniyadda cusub ee maamulka puntland ee labada kun sagaaliyo tobanka degmada bacaadweyn oo lagu qabtay xafilada loo dhigay arday dhammaysatay barashada cilmiga saxaafadda qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha saddexaad ee maaj labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan siyaasiyiin horey xil uga soo qabatay soomaaliya ayaa madaxweyne farmaajo waxay ugu baaqeen inuu si sharaf leh isku casilo maadaama dowladdiisu ay ku fashilantay sugidda ammaanka dalka sakariya cabdulaahi maxamed ayaa muqdisho ka soo diray dadka indhaindheeya siyaasadda cakiran ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin dalka hore xil uga soo qabtay ayaa waxa ay tilmaamayaan in labadii sano ee ay jirtay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo in ay uga dhigan tahay laba sano guuldaro amni iyo mid siyaasadeed dowladda farmaajo uu hogaamiyo ayaa ku guuldaraysatay dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo bixinta mushaaraadkooda musuq maasuq ku sii fidaya xafiisyada kala duwan ee dowladda ay ku shaqayso iyo amni darada caasimada ee muqdisho oo maalmahan xaaladaydu ay tahay allow sahal ayaa waxa ay qayb ka tahay guuldarrada dhanka amniga ah ay wax ka qabanlaadahay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo siyaasi daa'ir cabduqaadir xaaji ciro oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii sideedaad ee dalka soo maray ayaa qaba in madaxweyne farmaajo uu ku fashilmay sii haynta xilka madaxtinimo ee dalka waxa uuna madaxweyne farmaajo ugu baaqay in uu iska casilo xilka madaxtinimo ee dalka si loo badbaadiyo shacabka nabad la-aanta iyo nolol la-aanta haysata hadalkaygu wuxuu yahay inuu isxasilo baan usoo jeedinayaa haddii isxasilana hadda xukuumadda khayra iyo gruubkiisana saasay ku tageen dabadeedna maslaxadii dalku baarlamaanka ayaa taladii la wareegaya marka baarlamaankana ayaga waxaa looga baahan yahay inaan la iska degdegin mas-uuliyadda ciddii qaban karta loo falo waxaan ka hadli doonaa xilligaa la gaaro ay sugnaato Laakiin taa waxaan ku bixinayaa insha allahu oo usoo jeedinayaa inuu isxasilo oo xilka ka dego labadaas sano iyo dhowrkaa bilood dhibaato noogu filan dalkii ma hayno dannayda danahoodii ayaa u bidhaamaya oo u fududaaday si markaa dannayda danahooda bidhaamay looga hortago oo hangool faraaryaro loogu qabto oo baarlamaankii sideedaad xeerarkii uu dhigay oo dalkan masiirkiisa lagu badbaadinayay iyo iyo hawo iyo iyo dhur iyo badba loo ilaaliyo xeerkaas aniga waxaan qabaa oo ku talinaya mar labaad madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo u turaya dadkii soomaaliyeed oo walaalihiis ahaa oo xilkaan u doortay oo u soo banaanbaxay oo markii uu soo baxay aynu ognahay falgalkii dhacay oo bulshadii iyo ciidanku say isu falgaleen aanu arkaynay maanta in uu u turo dabadeedna uu xilkaa iska casile usoo wareejiyo baarlamaanka waxaa isoo taraya baaqyada loo dirayo madaxweyne farmaajo kaa oo ku aadan inuu iska casilo xilka maadaama uu ku fashilmay waxaana la tilmaamayaa in uusan u qalmin madaxweyne farmaajo hogaaminta shacabka soomaaliyeed zakariya cabdulaahi maxamed radio cadaado muqdisho mahadsan sakriya faahfaahinno dheeraadaha ayaa ka soo baxaya haddaba geystay burbur hantiyadeed oo saaki ka kacay bartamaha degmada guraceel ee gobolkani galgaduud cabdirashiid cali maxamed dabkan oo saaka baaran lixdii iyo soddon daqiiqo ee aroornimo ka kacay bartamaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa geysta burbur hantiyadeed oo aada u baahsan dabka si gaara waxa uga kacay kaalin shidal oo ku taalla gudaha degmada gurceel waxauna saameyn ballaaran ku yeeshay xarumo ganacsi oo dhismo la wadaagay kaalinta dabku qabsaday goobjooge ku sugan degmada gurceel ee gobolka galgaduud oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in dabkuu burbur xoogan gaarsiiyey maqraaxi lagu magacaabo beder oo kaag dhoweed kaalinta dabku qabsaday goobjoogahan waxaa u intaa ku daray in gebi ahaanba uu burburay hoteelka iyo maqraaxida isla markaana uu gebi ahaanba basbeela hoteelkaasi sidoo kale dabka ayaa sare usii kacay kadib markii uu qabsaday dhismo ay yaaleen foostooyin shidaal ah oo aan sidaasi uga fogeyn hoteelka waxaa xusay in shacabka ku dhaqan degmada gurceel kaalin weyn ka qaateen debinta dabkaasi maadaama aanay degmada joogin gawaari dabdemis ah
waa mahadsantahay in radio cadaada marka koowaad in marka labaad in maanta in abaar labiiyo tobankii iyo toban markii saaka subaxnimo ay ku aadaneed in ayaa waxaa dad xoogan ka kacay in kaalin ku taalla degmada gurceel in gobolka galguduud in marka in kaalintaas waxay geysatay in khasaare aad u fara badan dadkii in wuxuu ku bahay in in xarun ku dhawaay in kaalinta hoostegi jirto kambani ahay oo iskaleheed oo lagu magacaabo beder ayaa waxaa ku bahay dadkii wuxuu geysta marka in khasaare fara badan in oo oo naf maysan wax ku gaarin laakiin maal fara badan iyo khasaare fara badan ayaa halkaas ka dhashay oo dhanka maalka ah marka in dadweynaha in degmada gudceel ayaa waxay ku guuleysteen inay damiyaan dadkaas oo ay dhibaatadii halkaas ka dhalatay in gacan ula tagaan iyadoo in degmada in wax dabdamis ah ama wax saasa in laakiin waxaa la isku dayay in lagu damiyo booyado iyo badeel in gacan gacan dadka ciidda ay ku rogayeen marka in sidaas bay wax u dhacan saaka saax waxay in xarunta waxay in xarun weyn oo maqaaxi ah in xarunta waxay in xarun hotel iyo waxyaabo badan lagu geli jiray bagaash xarun weyn oo saysto degmada in meesha ugu fiican ama meelaha degmada fiyaalaha ay waxay kamid ahayd meel waxaa leedahay hataa in saaxa lagu kariyo marka in waxyaabo fara badan ay ka ay ka koobneed kambirigu laakiin asalkeed waxay ahayd shirkad ka shaqeyda dhanka in ganacsiga in maqaaxida in marka in hotelkii wuu ka badbaaday siday warbixinta igu soo gaartay ama indhahayga ku arkay markaan tegay meesha inta kale waxa ayn maqaaxidii gebiga ahaanteed way burburtay waxaase kale kusii deganaa meel lagu kaydiyay shidaalka oo aad u fara badnaay oo la sheegay dhowaan saddex maalin ka hor in lagu dejiyay dhowr boqol oo fuusto oo shidaal ah iyo baasiin aad u fara badan halkaas marka waxaa ka dhashay khasaaro wixii in xaaladdu sii adkaatay markii qaybta in baasiinka ama qaybta shidaalka uu gaa- uu qabsaday dabku dhinaca kale goobjoogaan waxa uu carabka ku dhuftay inaan la garanayn sababta rasmiga ee ka dambaysa dabkan balse saaka aroortii hore lagu soo waabaraystay magaalada oo dhinaca ka gubanaysa sida uu sheegay goobjoogahan waxaa kale oo goobjooguhu tilmaamay inaanay jirin khasaaro nafid oo ka dhashay dabka marka laga reebo hal gabar oo dhaawac ka soo gaara lugta bidix taas oo ka mid ah dadka wax ka dabinaya dabka in lama sheegin weli in saaka waxaa lagu baraarugay in ayada magaaladu man magaalada dhinac kamid ay aada u gubanayso marka halkaa baa laisugu yimid weli in lama xaqiijin waxa dadkaas oo ka kacay marka in dadka waxaan kamid ahaa in kusoo hormaray weliba in ayadoo dad yar ay joogaan dadkuna xaaladeed aada u u hooseeya baan imid meeshaas in khasaara in waxaa jiro maal oo khasaara in maalka dhankiisa kasoo gaara ayaa jira in hantiyeed oo fara badan marka ma jirto wax nafa ah oo meeshaas wax ku gaareen sida la rajeynaya waxaan ogahay ama indhahaygu ay qabteen hal gabar oo kamid ah gabdhaha degmada goraal oo dad ka caranayay dadka ama in mar ay qarxaday fuustooyin aada oo weyn ka qarxeen meeshaas ay ka cararaysay baa waxaa soo gaaray in jabniin oo lugta bidix ayaa ka jabtay isbitaalka degmada goraal ayaa lala cararay marka halkaas gabar ayaa wax soo gaareen sida aan rajeynaa waxyaabo kalena jiraan oo laga yaabo laakiin boqolkiiba boqol sidaa bay u- ay- sidaa bay xaaladu tahay hadda way degan tahay jooga magaalada sida hore kusoo laabtay laakiin hadalhaynta ugu ballaaran iyo dadweyne waxay isla dhex marayaan waa dadkii maanta ka kacay degmada goraaleed si kastaba waa markii ugu horreysay oo dab noocan oo kale a uu ka kaco gudaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud kaas oo geysta burbur hantiyadeed oo intaa gaarsiisan aad baad u mahadsantahay cabdirashiid shirka madaxda jaamacadda carabta ayaa maanta ka furmaya tunuusiya wasiir cawad ayaana ku matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire axmed ciise cawad isaga oo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu hogaaminayaa wafdiga soomaaliyeed ee ka qaybgelaya shir madaxeedka carabeed ee caadiga ah meertadiisa soddonaad oo maanta ka furmaya caasimada tuunis oo ay ka qaybgelayaan boqorada amiirada iyo madaxda wadamada carbeed shir madaxeedka carbeed ayaa looga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrinta falastiin dhibaatooyinka yemen suuriya liibiya iyo sidoo kale taageerida soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda carbeed waxa ay soo gebangabeeyeen kulankoodii gogolxaarka u ahaa shir madaxeedkan shalay oo sabdi ahayd taariikhduna ay ku beegneed soddonka maajo labada kun sagaal iyo tobanka iyagoona isla qaatay adkeynta madax banaanida suuriya ee dhulka buuraleyda golan halkaasi oo wasiir axmed cawad uu sheegay in soomaaliya ay si dhammaystiran u xushmaynayso midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda carbeed ee suuriya mudane danjire axmed ciise cawad ayaa carabka ku adkeeyey in golan ay tahay dhul suuriya ay leedahay oo israa'iil ay xoogga si sharci darro ah ugu haysato sida uu qabo qaanuunka caalamiga ah baaq aqoonsi oo kasoo yeerana dowlado kasta aan waxba ka bedeli doonin xaaladda waa sida hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda si kastaba wasiir cawad ayaa waxa uu ku matalayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirkani ka furmaya dalka tunuusiya xukuumadda jabuuti ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan kaga hadashay heshiiskii ay la gashay shirkadda d b gol mar kale cabdirashiid cali maxamed ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta shirkadda d b wol taas oo ka howlgasha qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya masar geelle waxa uu sheegay islamarkaana sharaxaad ka bixiyey in d b wol keliya aysan arrinta wadeenin balse ay jiraan dalal kale oo ka mid ah reer galbeedka kuwaasoo dabada ka riixaya islamarkaana wada qorshaha dhabta ay d b wol ku howlgelayso madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxa uu sheegay in dana gaara d b wol ay ka wadato wadamada geeska afrika islamarkaana dalal badan oo reer galbeedka kana mid yaha faransiiska ay dabada ka riixayaan inay danahooda ay ku fushidaan shirkadda d b wol gaar ahaana howlaha ay ka wado geeska afrika anagu ma erihin cid horta waa kow waxaan nahay haddaan dib u yara noqdo backgroundga meesha sharikadda d p wel la yidhaha lama odhan jirin d p wel waxaa la odhan jiray dubai port bas walaa international walaa world midna ma lahayn kolkay halkan yimaadeen ayaan u yeedhnay waxbaan ugu yeedhnay ayaguna raggii la talinaya ee faranjiga ahaayey waxa ay yidhaahdeen meeshani meel halisa weeye waxay halis ku tahay waa maxay waxay halis ku tahay boorka boort macnihiisu waxa weeyaan albaab soo maha albaabkaasina waddankaaga waxay aada uga baahan tahay markabkii kuu keenayey ayaad u dhisaysaa businessna uu noqonayaa oo haddii waddan kale oo sidaa etoobiya oo kale ah oan bad lahayn aada jaar tihiinna faa'iidadii waa kuu sii biiraysa kolka dee waddan sida singapore oo kale waddan ka dambeeyayna ma jiro dhinaca kale ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu soo hadal qaaday islamarkaana si faahfaahsan kaga hadlay heshiiskii horey xukuumadda jabuuti iyo d b wol u wada galeen kaas oo ku aadanaa ka wada shaqaynta degada magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti ismaaciil waxa uu sheegay in qaybta ugu badan ay leh dowladda dalkaasi jabuuti balse ay qorshahood u ah inay wax isku darsadaan lana iibgeeyo dhaqaalaha dalka jabuuti si shirkada d b wol wax uga faa'iido uguna faa'iideeyaan dowladda dalkaasi jabuuti balse madaxweyne geele waxa uu sheegay in dhammaan shirkada diib wal ay jabisay qodobadii ay ku heshiiyeen kadib markii ay ku furta meelo badan oo kamid a geeska afrikana isku dayda gebi ahaanba inay la wareegto dhaqaalihii degada magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti annaguna waxaan ugu yeelanayba waxay ahayd in aan suuqa transshipmentga aan ay aan wada galno iyaguna ay ka faa'iidaystaan annagana ay noo faa'iideeyaan yaa sharikadda ku sameyn sharikadii annaga iyaa leh waddankeennay ku taallaa annagaa leh yani majority shares annagaa leh iyaguna minority shares bay yeesheen annaga muftaaxii ay de kolkaa dabadabadeeyo ay cadan tageen ay jiddo tageen ay sokono tageen ay jazaa'ir tageen iyo wixii asia ana kolkii dambe kolkaabay weel noqdeen halkan ay ka bilaabantay way garanayaan taana heshiiskeenuna annagu waxaan noqonay management contractiga aan siinay aad baan anagu isku dulumnay taana waan garanaynay markiis laakiin ayagoo maanta ay ugu horeysay dibad u soo baxaane itminaan ha helaan ama ha ku qaboobaan ha ku aaminaan baan yaanu samayn waxaan wixii ka dambeeyey ka dhashayna adiga arkayo oo qaylo iyo dhib kolkaan nidhi dee deynkii waan wada bixinay soo maaha haddaba dib aan u fadhiisano oo aan dib u eegno dib u eegistii waan kari weyn inay inay aqbalaan shirkadda d b wol ee laga leeya dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa inta badan waxay markaasi gacanta ku haydaa qaar ka mida degadaha ku yaala gudaha dalka soomaaliya sidoo kale qaar ka mida geeska afrika soomaaliya meelaha ay degadaheeda ka maamusho waxaa ka mid a degada magaalada barbara ee somalilan sidaasi la mid ah degada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barahna xarunta ganacsiga maamulka puntland ayay gacanta ku haysaa golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda cusub ee maamulka puntland ee labada kun sagaaliyo tobanka golaha wakiilada maamulka puntland kulan ay iskugu yimaadeen ayaa waxay cod ugu qaadeen miisaaniyadda labada kun sagaaliyo tobanka ee maamulka puntland xildhibaanada oo ka dooday kadib miisaaniyadda sidii loo ansixin lahaa oo horey ugu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda maamulka puntland ayaa ugu dambeyn cod gacantaaga waxay ugu codeeyeen miisaaniyadda soddon iyo sideed xubnood oo ka mid ah baarlamanka puntland ayaa u codeeyey miisaaniyadda halka hal xildhibaan uu ka aamusay mid kalena uu iska diiday natiijada ka soo baxday codaynta xildhibaanada golaha wakiilada puntland waxaa ugu dambeyn ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo
doodu laba qaybood oo kale ah dhinaca wa iskaga mid bay ka yihiin laakiin farqi baa u dhexeeya qole waxay tiri in la sii daayo miisaaniyadda waxna kuma xidhin minidku saasuu ahaa qolada qolana minidkoodu wuxuu ahaa in miisaaniyadda la sii daayo laakiin la raaciyo qoraal waxyaabaha aanu tabanayno khaldan si loo soco marka waxaan qabaa anigu miisaaniyadda fakarkayga markaan dhiibto minidka intaana gelinin inaynu qaadanno oo cod kale aan ku hormariyo in la raaciyo qoraal sixitaan ah meelaha aynu tabanayno oo ay ugu horrayso kow waxyaabaha dastuuriga oo ah in wasaaradda maaliyaddu ay maxaydinay soo raaciyaan miisaaniyadday soo gudbinayaan lifaaqa hay-adaha maxay ahaydeenay dakhliga qaata dakhliga qaata inay soo raaciyaan lifaaq miisaaniyadda ku lifaaqan si loo ogaado waxay qaataan siday u qaataan iyo soo kharash karayaan soddon iyo siddeed mudane ayaa u codeeyey waxaan qirayaa inay ku ansaxday miisaaniyaddii dalku sidaas xalaal iyo xaqna ay ku tahay lana isticmaali karo ay wasaaraddu iyo dalkuba isticmaali karaan dalkuna uu leeyahay barri oo kowda abril ah miisaaniyad insha allahu uu ku dhaqmi doono sagaalka bilood ee soo socota waana mahadsantihiin odayaal intaa waxaa inoo weeliya shirkeennu wuu xidhan yahay
degmada bacaad weyne ayaa lagu qabtay xafalada loo dhigayay arday dhammaysatay barashada cilmiga saxaafadda nimca cabdiraxmaan fiyoore ayaa gaalkacyo kasoo dirtay xalfadani ahay tii ugu ballaanayd oo ay hal mar ku qalan jebiyaan in ka badan soddon arday oo baratay qaybaha kala duwan ee saxaafadda iyo cilmiga warbaahinta ayaa ka qalanjebisay macadka sare ee macruuf online academy xaruntiisa bacaadweyn munaasibadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qaybgaleen maamulka bacaadweyn xildhibaano ururada saxaafadda soomaaliya iyo qaar kamida tiifiyada iyo idaacadaha ka howlgalaha gobolka mudug aqoon-yahano dhakhaatiir martisharaf isaga yimid deegaanada gobolka mudug iyo maamulka macalimiinta iskuulka macruuf waalidiin iyo ardayda iskuulkaasi ayaa shalay galinkii dambe lagu qabtay hoolka iskuulka shamsulhuda ee magaalada bacaadweyn haddaba xalfadani ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulaha guud ee macruuf online academy cabdulaahi axmed xirsi shaati cadde oo ka hadlay hadafka loo asaasay iskuulkan iyo casharada uu bixiyo mahadcelintaasi kadib waxaan rabaa inaan faahfaahinin ka siiyo macadka macruuf online academy iyo xilliga uu ku soo biiray waxbarashada gobolka mudug macadkani waa macad caalami ah oo online ah online magacaas markaad maqashaan waxa uu ka turjumayaa waa macad xilli kasta la heli karo islamarkaasna adduunkao dhan si toosa uga wada shaqayn doona dal iyo dibadba taasi seebay ku hirgashay iskuulku waxa uu wax ku bixinayaa asagoo isticmaalaya internetka si toosa waxaad uga helaysaan oo hoygiisa ugu weyn uu degan yahay internetka googleka halka uu degan yahay halka mobilkaada tartiib waxaad uga helaysaa xarunta koowaad ee iskuulka oo ah macruuf online academy com halkaas buu si toosa casharada iskuulku ay uga baxaan ugana socdaan sidoo kale iskuulka waxa uu xarumo ku leeyahay magaalada tan bacadweyn iyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iskuulkan waxaan aasaasnay bishii oktoobar ee sanadkii tegey ee abakuniyosideedyotobanka hadafkaan u aasaasnayna waxa uu ahaa kadib markii aan aragnay baahiyaha loo qabo in la helo macad caalamiya oo diyaarsan oo waxbarasho tayo sare leh bixinaya in aan soo kordhinno macadkan fikraddana waxa ay ugu dhalatay kadib markii aan muddo badan ku soo jiray waxbarista la xiriirta dhanka xirfadaha ee dadka waaweyn iyo dhallinyarada si looga badbaado dhibaatooyinka soo wajaha dhanka dhallinyarada sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay oo ardayda saxaafadda ka bara ku soo dhoweeyey bahweynta saxafiyiinta wakiilka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj u qaabilsan gobolka mudug axmed maxamed cali caanagel ahna agaasimaha idaacadda codka nabadda
waxaan sida uu sheegay saaxiibkii shaata cadde aan ka balan qaadaynaa haddaan nahay bahda warbaahinta gaar ahaan kuwa gobolka mudug degmada gaalkacyo oo beeshan bacdo inay hoos timaado inaan kaga shaqayno shaata cadde ardadanu soo saaray ee waxbaratay inaan sii horumarino cilmigooda ama aan sii laba jibaarno meeladda hadda ay barteen islamarkaasna si professional ah ay wax u soo saaraan waxna u bartaan waxaan kaloo ku faraxsanahay wakhtigan ama sannadan aynu ku jirno runtii saxaafaddu waxay ku shaqaysaa marxalado kala gedisan oo aad u adag marxaladahaas oo aysan ku dhiirin karin dad badan oo ka mid ah inay bahdan ku soo biiraan laakiin asxaabtan maanta ka qalanjebisay deegaanka bacadweyn ee tirada intaa la eg leh ee ah dadkii ugu badnaa ee ka qalanjebiyey mahallada saxaafadda waxaan ku boorinayaa maadaama ay u bareereen inay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan inaysan meesha uga harin sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxdii iyo aqoon-yahanadii halkaasi kasoo qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan saalax oo ka mida golaha deegaanka cusub ee gaalkacyo waxaan salaamayaa maamulka macadka macruuf online academy xafladan quruxda badan oo wakhti badan geliyey waxaan ku salaamayaa iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan filayaa wixii la dhihi lahaa waxaa yidhi mas-uuliyiintii igu horreeyey ama raggii rugcadaaga ahaa hadday noqoto saxaafadda ee nimankii meesha ka hadlay ee waa nimankii gobolka mudug saxaafadiisa ee looga dambeeyey iyagaa yidhi ardadii ka qalin jebisay kuliyadda ee saxaafadda waxaan leeyahay cilmiga aad barateen eeba ha idinku anfaco sidoo kale ma ahan mihnadan saxaafaddu wax sahlan ma aha sidoo kale halkaasi waxaa ka hadashay aqoon-yahanad abwaane suhayre xarago oo sheegtay dadaal badan kadib in ay f m ay bacaad weyn yeelato ku guulaysatay
waxaan ballan qaaday hawsheedana ku guda jiray muddo horena galay soona gebagabeeyey oo wax yar oo israacina ay iga dhiman tahay barnaamijkii maanta dhaalkan laga sharqabinayey markii la yidhaahdo bacaadweyn f m bay u baahan tahayba waxa weeye waan iscuncunayay inaan soo boodo qabanaysay waxa weye arrintaas waxa weeye waa dhammaystiran tahay waxaan u sheegayaa saxafiyiintii kale ee walaalahay ahaayee meeshan ka sharqaminayay bacaadweyn laga bilaabo maantay waxay leedahay f m la yidhaahdo bacaadweyn radio aad bay u mahadsan tahay nimca fiyooro guud ahaana waxaa intaa ku dhan warkii oo aad kala socoteen raadiyo cadaado f m megahertz warka maanta waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed shaafici shariif maxamuud ayaan ahay warkan warka xiga duhur wanaagsan